maantay waxaan halka isugu nimid daahfurka hay-adda gurmudka degdega ee soomaaliyeed gurmudkaas oo ka abuurmay abaarta baahsan ee soomaaliya ka dhacday taas oo dad adduunya dhibaato weyn ay ku gaartay sidaa daraaddeed waxaa la goostay kadib markii culammada soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed ee muqdisho fadhiya ay ka shireen dhibaatada baahsan ee soo noqnoqota ee daadadka leh ee abaaraha leh ee cudurka leh in la yagleelo hay-ad dhisan oo ay wadaan culummada iyo ganacsato loo dooray ka kooban guddi sharciyeysan laga dhigo hay-ad sharciyeysan oo aas-aas iyo diiwaangelin rasmiya dalka ka leh arrinta uu ka hadlay guddoomiyaha guddiga gurmadka degdega oo aanu muxuu ahaadee sida uu u sheegay aan iskugu afgarannay baa galabta waxaa la goostay in loogu baaqo bulshada inteeda kale inay ku soo biiraan ka qayb qaadashada abaarahaas loo gurmanahayo waxaa la isla afgartay guddigaasi inuu noqdo guddi joogtaa sharciyeysan nidaamkiisu dhisan yahay ganacsatada oo rugta ganacsigu hogaaminayso iyo culumo diinka oo guddiga culummada ay hogaaminahay baana iska kaashaday insha allahu arrintaas waxaana rajaynaynaa cid kasta oo ama meelay waxmarisa daydayeysay oo xanuunka dadkan hadda joogahaya uu hayay inay galabta helahayaan insha allah meelay wax kusoo mariyaan sida aad maqlayseen guddoomiyu wuxuu ka dhawaajiyey xawaaladaha lacagta lagu soo diro inaysan wax intareysa ka qaadi doonin marka maanta waxaynu si rasmiya u daahfuraynaa guddidan oo ay garwadan ka yihiin culimmada iyo ganacsatada waxaanu baaq u jeedinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo magac kastoo ay leeyihiin hadday yihiin bahda saxaafadda qurba joogta dadka dalka jooga in dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan guddiga gurmudka degdega ee soomaaliyeed laguna talagalay inuu ka jawaabo dhibaatooyinka soo noqnoqday